Dhalinyaro is-xilqaantay ayaa kaarar caafimaad oo bilaash ah u qaybisay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa kaararka la tagi doona qaar ka mid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho, kuwaasoo si lacag la'aan ah ugu adeegi doona. Dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa laga soo kala xulay degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha Ururka Kaararka Caafimaad ee Soomaaliya, Dr. Nasre Cilmi Cabdi ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha ku dhaliya in kaarar caafimaad ay u sameyso dadka baahiyaha gaarka qabo.
waxaan kaloo sameynay waxaa la yidhaha kaarka shaqsiga oo shaqsigaasi adeega uu u baahan yahay hadba level uu ku gato intaa kuma sii ekaanina maanta waxaa maragii markhaati ka tihiin inaan idinku soo booqdo xarumihiina si aan idiin siiyo adeega caafimaad oo dhammaystiran anigoo ah shalaytooda ka waramay ama aan jeediyey codsi ah walaalka soomaaliyeed ee naafada ah ama aanan awoodin inuu shaqaysto ama aanan haysan tasiilaad uu ku shaqaysto ama sidoo kale toole aysan xubnihiisa u dhammaystirneen adiga oo aad maanta meel furotay adeegyo caafimaad oo combanida aad haysato maxaad walaalkaagu dhaantaa aad siin kartaa waxayna iigu jawaabeen cisbitaal walbo lambar dad ah inay siin doonaan kuma koobna dadka baahiyaha gaarka qaba way ka badan yihiin way u baahan yihiin si loo helana cisbitaal walba darajadiisa inuu ka qaato waa muhiim waana u dira baaq si guud ah oo aan ka codsanayo inay walaalkooda soomaaliyeed caawiyaan qaar ka mid dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka faa'iidaystay kaararka caafimaad ayaa ka mahadceliyey runtii walaashay nasra aad baan ugu mahadinaynaa waan u duceynaynaa maasha allah waa qofkii ugu horreysay sida dadkii hore u sheegeenba ee noogu saacido kaar caafimaad oo free ah oon wax lacag oon nooga bixinin runtii waxaan nahay maaragtay dad naafo ah oo dumar u badan ragna ku jiraan waxaa laga yaabaa inaan maaragtay markaas lacag la haysan oo maaragtay meel walba aan ka bixi karin kheyr badan allaha sii weynoo dadaasho walaashay nasra iyo tiimkeeda waxaa leenahay jiro oo jooga weligan insha allah daawo waxaad aada ugu mahad celinaynaa tiimka nasro iyo tiimka la shaqeeya aada u mahadsantihiin waxaan ka socdaa sanca center waxaan nahay dad baahiyada gaarka qaba ah oo ka kooban ilaa laba boqol iyo konton marka inta nasiib u yeelataa ilaahay maanta naga soo tagtay inta kalena insha allah waana heli doonaa waxaan mahadda iskale tiimka nasro iyo inta la shaqayso waxaana ku bogoodinaynaa baahida aaday u badan tahay walaasheen inaad sii wado sii dardar geliso inta karaankaaga ah dad badanoo waxaa jiraan oo maanta fursaddan halaha ka faa'iidaysteen in ka badanaa maqan marka waxaan jeclaa doonaa nasro inay dadaalka sii wato soomaaliya helti waa soo dhaweynaynaa intii isbitaallada oo ka qayb qaateen waxaan dhehaynaa ilaahay sadaqadiin sadaqa jari allaa ka dhigo hambali